sug watan barnaamijka wlka ka kaliya labaatanka saacadood aan qaadanaysaan warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka wadadana way xiran tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawar war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay wadada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale dhegeystayaal ismaqal wanaagsan waa habeenimo waxaadiin soo gelayso sabtaysi baxa sokaadu waxay ku beegan tahay labada sebteembar sannada barnaamijka waxyaabaha aynu ku soo qaadan doono haddii rabbi raalli ka noqdo idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona booliiska soomaaliya waxa ay war ka soo saareen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo saakayo lagu weeraray muqdisho sidoo kalena gacanta lagu dhigay raggii watay gaarigaasi ama walxahaasi qarxa watay barnaamijka ayaynu kugu soo gudbin doonaa booliiska oo arrimahaasi faahfaahin ka bixiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu maantay u kuurgalay howlaha shaqo ee ka socda xarunta wasaaradda gaashaandhigga xilliga uu jiro dagaal xoogan oo ka dhan ah waa dadaalada la doonayo een wejiga labaad ee dagaalka dhanka al-shabaaba barnaamijka ayaynu kuu soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaruhu arrimahaasi ka hadlaya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garen waxa uu maantay xarigga ka jaray laanta bangiga dhexe ee magaalada baydhabo sidoo kale halkaasi waxa uu kula hadlay warbaahinta isaga oo madaxweyne lafta gareen aan ka warbixiyey muhiimadda oen bangiga amase laanta baydhabo ay u leedahay bulshada maamulka fur galbeed waxyaabaha kale ee barnaamijka aynu idinkuu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxa uu sheegay in ay khasaare gaarsiiyeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo soo weeraray sida uu sheegay degmada qoryooley sidoo kale dhegeystayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ku wajahan yahay degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana halkaasi gaaray wafdi sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo hordhac u ah madaxweynaha xilli uu socdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaah dagaalamayaasha al-shabaab oo madaxweynaha la filayo inuu mar kale saldhig ka dhigto magaalada maxaasa qodobadaas iyo qodobowaa qodobo kale iyo waxyaabihii nagu soo kordha ayaynu barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa
walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa infajigan ayaa laga rabaa
aynu ku bilowne taliska ciidanka booliiska dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qaraxa darqanimo maanta iyo ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dayniga ee agagaarka kismaantada angeyo deegaanka booliiska safiir aadan cali duubasho warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in qarax uu ahaa mugdada gaari waa in lagu fuliyey gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qaraxa islamarkaana aan ciidanka booliisku ay ku hortageen isagoo la qarxin xilli ay tagnay qorta milinka gaadiidka ciidanka eeltira waxa uu u sheegay afhayeenka ciidanka qaraxa la fashiliyey ee laga hortagay islamarkaasna aysan jirin ciidda wax ku noqotay iyo qaraxa ay sii kala baxay ee maanta ka baxay gudaha degmada beyniga ee dalka banaadir gaar ahaan magaalada kaadidis koontada la agweeye
labadii sebteembar laba kun saddex iyo labaatan waadha haddee dhagar Dhagar ma- khawaarijtu la damacsanayd ummadda soomaaliyeed oo la fashiliyey ama dadkii laga badbaadiyey saaka cabaara tobankii iyo soddon iyo shan daqiiqo ayaa khawaarijtu gaari nooca raaxada ah ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa si ay dadka shacabka ah ee waxba ka galabsan ugu dhibaateeyaan ciidanka saldhigga booliiska degmada dayniile oo roondo ku jiro oo ay la jiraan eh, maamulka degmada dayniile ayaa ka hortegay gaarigii eh, oo shaki laga muujiyey sida uu meesha kusoo maray iyo meesha uu marayay xaafada dhexdooda ah uu rabo inuu kasoo baramuudeeyo ama si dhuumaalaysa magaalada kusoo galo ayay ciidankii iyo maamulka oo isla jiraa gacanta ku dhigeen waxaa la geeyey barta hubinta gaadiidka iyadoo eedaysanayaashii ama dhagarqabayaashii gaariga la socday la su-aalo weydiinayo ayaa gaarigana shaki laga muujiyey islamarkaana laga fogeynayo gaarigii dadkii shacabka ahaa ee goobta ka agdhowaa iyo ciidamadii goobta ka agdhowaaba ayaa gaarigii qarxay halkaas ayaa gaarigii ku qarxay wax khasaaro ah oo haba yaraatee ka soo gaaray dadka shacabka ah ee goobta ka agdhowaa iyo ciidankii ee ee dhagartaa fashiliyey ma jiraan wax khasaaro oo haba yaraatee ka soo gaaray laakiin gaarigii oo qarxay ayaa labadii eedaysanay oo gaariga ay la socotay ama waday dhagarqabayaashii gaarigaa waday gacanta lagu dhigay iyaguna hadda waxay ku jiraan gacmaha hayadaha ammaanka waxaa socota baaris faahfaahsan oo la xiriirta ee gaarigaas halka sida uu kusoo gaaray iyo faahfaahintii gaariga la xiriirtay dhacdadaas oo dhan dhanka kale eedaysanayaasha oo bad qaba oo aan wax dhibaato ah qabin ayaa eh, hay-adaha ammaanku gacanta ku hayaan waxaa socota baaristooda sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa ayaguna maxkamadda awoodda u leh la horgeyn doonaa si cadaaladda loo waafajiyo sidaas si la-eg faahfaahinta iyo natiijada baarista kiiskan oo dhammaystiran ayaan ummadda la wadaagi doonaa laakiin ilaahay subxaana watacaala ayaan uga mahad celinaynaa in ciidamada ammaanka howlgalkoodii ku jira ay fashiliyeen dhagartaas gaarigaas ay khawaarij jirtay in dad shacab oo ra-iisul wasaaraha ku dhibaatayso khawaarijana waxaan leenahay ama dhagar qaari ku soo xiri lahaydeenna ama ama si dhuumaalaysiya howlgar inaa ku fulisaan isku dayi lahaydeenna ciidamada ammaanka iyo ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddu diyaaray idin yihiin dalkanna gabalkiina waa dhacay Eh, biidni illaahi ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa soomaaliya si ugu dhaqsiyaha badan inay noqoto goob khawaarijta ka caadan oo waa neef gowra cangowda kama waabto ee howlgallada iyo si dhuumaalaysiga waxyaabaha ay rabaan inay ku fuliyaan ciidamada ammaanka waa u feejigan yihiin kuwa difaaca waa u feejigan yihiin diyaaraa loo yahay waana laga qabanaa ee dha- ee khawaarij iyo dhagarteeda biidni illaahi baarin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aadaa umahadsantiin
waa tahay dhanka kalena haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi bare waxaa maanta iyo uu kormeer ugu kuurgalay howlaha shaqo ee ka socda een xarunta wasaaradda gaashaandhigga ra-iisul wasaaraha ayaa qeybaha kala duwan ee xaruntaasi booqday waxaana sidoo kale intaasi kadib uu ka warbixiyey xaaladaha guud iyo sidoo kale een halka uu- iyo halka uu marayo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
waddan meesha uu ama ka burburo ama uu ka dhiso waa halkan aan maanta fadhino waddan meesha uu sharaf ku yeesho ama uu ka sharaf dhaco waa halkan meesha fadhino maanta fadhino wey hadday meeshan sharfoon tahay ay dhisan tahay waddankaas waa dhisin haddii ayna sharfoonaynna waddankaasi ma sharfana waddan ahaan buuna u sharfanayn qof qof ahaan buuna u sharfanayn marka eh, meeshaan ka dulanay halkan way dib u soo celinta qaranka soomaaliyeed qeybta ugu weyn waxaa iskale oo la rabaa inay ka qaataan xooggeenna dalka soomaaliya duruufahaas aad adag oo hay-ad weliba ku shaqaynaysa aad la qabtaan oo aad kawa adag laakiin marxalad baynu maraynaa marxaladaas aan marayno maalin maalin baan kasoo ficnaanaynaa waxaa waaye shalay maantaan ka fiicannahay waa la hubaa M- berrina waan kasii ficnaanaynaa meel aysan ka jirin hay-adaha dowladda markaad fiiriso ee, duruufo aad u adag ma jiro ma jirto laakiin innaga focuska ugu weyn meeshaan saarayno oon xoogga saarayno oo wax walba isugu geynayno waa difaaca dalka iyo xoogga dalka soomaaliyeed oo ah difaacayaasha koowaad ee dalka waxaa la yidhahdaa salaad waliba say kuu qabato ayaa loo tukadaa innagu waxaynu aan goosannay markaan nimid dalka inaan waxba la samayn karin horumar haba yaraatay aan la samayn karin haddii aan al-shabaab aan dalka laga xorayn oo dalkan nimankaas laga saarin markaas keli ahaato ayay imaanaysaa waxaan doonayna dalkan inuu saan doonayna inuu dhaqaaqo sharaftii inuu yeesho ciidanku inuu dhismo dhaqaalihii inuu dhismo dalkan inuu xor noqdaa ka horeyso horta dal la haysto iyo dad boqol boqol loo dilaayo maalin walba la qarxinayo la baabi'inayo waxbaan dhisayaa iyo dhaqaalaan korinayaa iyo waxbarashaan kor u qaadayaa iyo caafimaad baan samaynayaa suurtagalka maaha marka waxaan nidhi priority number one iyo ilaa tiro weligaa ku gaarsiiyay ilaa priority number million waxaa inoo ah inaan amniga wax ka qabano waxaan ka fakarnay marka inaan see la yeelaa in horta bal ayaga waxay yihiin la sheego culimadii loo yeero inaan dhahno see loola dagaalami karaa saaad hadda sheegteen fikirka aan kala dagaalano dhaqaalaha aan kala dagaalano militarylina aan ula dagaalano marka wax fiicanaa laga qabtay dadkeenni baan abaabulinay oo aada ogtihiin meeshay dagaalka ka joogeen arrintaa marka runtii dagaal baan ka galnay wacyigelin aada u xoog badan baa la sameeyey dadka soomaaliyeed baan la hadalnay qaybahooda kala duwan aan la kulannay culimadoodii baan la kulannay fatway soo saareen civil society baan la xiriirnay qayb kastoo yihiin aan la kulannay odayaashii dhaqanka waad ogtihiin dhalinyaradii haweenkii dadkii soomaaliyeed maanta marka sidii way ka bedelan tahay shacabkii soomaaliyeed baa hubkii qaatay ayagii baa la diray dagaal bay la galeen odayaashii ugu sharafta badnaa ayaa ku baxay dhalinyaradii qiimaha badnayd baa ku baaba'ay waa iska celiyeen waa iska xoreeyeen waad ogtihiin hiiraan hiiraan wixii ka dhacayay waad ogtihiin iyo sharafta iyo biladday ku qaateen iyo siday isooga dhiciyeen iyo meeshay saareen dad shacaba siday ciidamada ula howlgaleen marka taasaa keentay inay ciidamadeena intay dhiiradaan oy maxaanku dhahaa ay ay dagaal galaan iyo shacabkooda iyagu isku milmaan inay si wada jir ah inay nimankii isooga xoreeyaan isooga celiyaan oo ay ay ka saaraan dhulkii hadda la tirinayay ee faraha badnaa iyo magaalooyinkii hadda la tirinayay ee faraha badnaa in la xoreeyo saasay ku timi haddaan shacabku aysan ka garab dagaalami lahayn oysan taageeri lahayn ciidamadu ma dhaqaaqeenba mama dhaqaaqi karinba ciidan kastana waa sidaas ciidan keligii iska socda ma jiro ummad dagaal gashaa jire ciidan dagaal gala ma jiro ummaddu waa inay dagaal gasho shacabku waa inuu dagaalka galaa marka dagaalkaas ee runtii ee guulo waaweyn ayaa laga soo hoyey oo aada u fiican Eh, waxaan diyaaru nahay insha allah oon ka shaqeynayna habeenay maalinba u taagannahay in awoodaheennii ciidan maalinba intii suurtagal inaan soo ceshin
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa reediyo dalsan mawjada f m sagaashan iyo kow dhibic shan baafin waxaa la baafinayaa neef ida ah oo da-dhal ah neefkan ida ah waxa uu ka madow yahay madaxa oo keliya waana lax waa caato jir ahaan waxa ay ka luntay degmada boondheere gaar ahaan xaafadda tabeelaha jacaylka agagaarka wadada laamiga ah ee manabolio waxaa la waayey jimcihii labaad ee lasoo dhaafay ama jimcihii dhowaa kii ka horeeyey haddaba cid allaaleh iyo ciddii aragtaa waxaa si naxariis leh looga codsanayaa in ay ku hagaajiso telefoon nambarka shan labaatan iyo saddex afar afar shan shan furuhu waa shan labaatan iyo saddex afar afar shan shan
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa reediyo dalsan mawjada f m sagaashan iyo kow dhibic shan baafin waxaa la baafinayaa neef ida ah oo da-dhal ah neefkan ida ah waxa uu ka madow yahay madaxa oo keliya waana lax waa caato jir ahaan waxa ay ka luntay degmada boondheere gaar ahaan xaafadda tabeelaha jacaylka agagaarka wadada laamiga ah ee manabolio waxaa la waayey jimcihii labaad ee lasoo dhaafay ama jimcihii dhowaa kii ka horeeyey haddaba cid allaaleh iyo ciddii aragtaa waxaa si naxariis leh looga codsanayaa in ay ku hagaajiso telefoon nambarka shan labaatan iyo saddex afar afar shan shan furuhu waa shan labaatan iyo saddex afar afar shan shan
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad waa afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaa la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaar xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasuiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortagow badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa haddi dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreebtiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmakeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
subersin design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo super sign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada digital ah super sign printer farsamada aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono super sign printer cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr super sign mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan super signa mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin super sign super sign design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel bader ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanaysa harlahay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqdo uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa noloshu ma lahayn
macnaha adiga suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacaadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacaadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelin sideetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier way iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaa
cabdiraas cadaalad aniga facebook kusoo darsada facebookaada injineerka maad ka guurtay kaas maad ganacsatada haa bejki facebooka facebooka facebooka runtii munaasabadda iyo muhiimadda ay leedahay iyo quruxdeeda iyo baahideeda waxaa ka soo sheekeeyey mas-uuliyiintii igu horreysay oo ama wasiiradii iyo guddoomiyihii iyo labadii guddoomiye bangiga ayaa si aada u qiimo badan uga sheekeeyey sharaf iyo ii tahay in aan maanta aan furno laantii bangiga dhexe ee koonfur galbeed oo laga fulay xarunteedii kumeel gaarka ahayd ee magaalada baydhabo aana rajeynayno hadduu ilaahay yidhaaho koonfur galbeed baahida ka jirta inay xarumo badan oo kalena yeelan doonto oo caasimadda kumeel gaarka iyo caasimaddii iyo degmooyinka bangiga baahidiisa ay taallaba la geyn doono sharaf weyn bay ii tahay aada iyo aadaan ugu faraxsanahay waa wax muhiim ah oo maanta dadka reer koonfur galbeed iyo dadka reer baydhabobo horumar ah oo kusoo siyaaday lagana faa-iideysan doono aana u sheegayno dadka reer baydhabo iyo dadka reer koonfur galbeed iyo bangiyada ka shaqeeyaba iyo ganacsatadaba inay ka faa-iideystaan waxayna ayna dhowrtaan muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay furitaanka bangigan iyo in laanta inta lagu suubiyo waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha waxay muhiim u tahay shaqo abuurka waxay muhiim u tahay fududeynta nidaamka maaliyadda dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed waxay muhiim u tahay accountability-ga iyo transparentyga dowladeed yay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha iyo rajada dowladnimada soomaaliyeed iyo nidaamka federaalka oo dowladaha xubnaha ka ah qaabka loo wada shaqeynayo yay muhiim u tahay runtii waxaan ka mahad celinaynaa mas-uuliyiintii kasoo shaqeysay oo ugu horeeyaan madaxda bangiga dhexe guddoomiyaha iyo wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed oo wasiirka ugu horeeyo oo ayagana dee munaasabadan quruxda badan iyo shaqadan waqtiga dheer geliyay qabtay aada iyo aadaan ugu faraxsannahay wax waxaa weeye horumarka dowladnimada uun tiigsanayno bilow u ah waaye loona baahan yahay in la adkeeyo la ilaashado sida ay tahayna looga shaqeeyo insha allahu wax walbo oo dowladnimada looga baahnaa oo caasimadda loo aadi lahaa in la keeno hoos loo daadejiyo oo adeegyadii ama dhaqaalaha ha noqoto ama adeegyadii bulshada ha noqoto ay soo gaarto dadkii meeshooda loogu keeno waa dowladnimada muhiimadda ay leedahay iyo nidaamka federaalka ayay ku dhisan tahay marka sharafay noo tahay aadaana ugu faraxsannahay munaasabadan qiimaha badan iyo furitaankii laantii bangiga dhexe ee degmada baydhabo laga furay waxaan leenahay horey u soco shaqo wanaagsan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa hadduu ilaaha yidhaaho waxyaalo kaloo badan oo dhiman oo bangiga ka dhiman oo horumarka iyo dhismaha ka mid ah oo ay ugu horeyso xarumihii kale ee guryihii bangiga ulahaa in la dhisi doono bangigan quruxda badan oo aan soo marnay oo hadda aragnay iyo qaabka loo shaqeynayo runtii waxay soo xasuusisay birsimaadkii siduu bangiga u dhisnaan jiray si qurux badana loo dhisay marka bangiga dhexana aada ugu mahadsanyahay waana sharaf ay noo tahay intaas kadib runtii horumarkan iyo bangiyadan iyo horu socodkan dowladnimada ilaahay baa mahad iska leh waxaa ay ku timid dowlad wanaag iyo maamul wanaag dowladda koonfur galbeed ay la timid iyo ku timid oo ah in bulshada loo shaqeeyo si daacad ahna loogu shaqeeyo danteedana laga shaqeeyo ayay ku timid ayaga iyo wax badan oo noo suurtagalay taasay ku yimaadeen haddana waa sii wadaynaa intaas markaan taas oga baxo waxa ugu muhiimsan oo dowladnimada lafdhabarka u ah oon inta ku joogno oo shaqooyinkan dowladda ay ku soconayso waa amniga waxaan rabaa fariin fiican oo tayada ku aadan inaan inta aan hay-adaha amniga iyo ciidamada qalabka sido iyo taageeradayda koonfur galbeed iyo ka madaxweyne ahaan iyo garab istaagga aan u muujinayno ciidamada qalabka sida la dagaalanka khawaariijta ay kula jiraan inaan baaqeeda inta ka diro marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan u mahadgeliyo ciidamada qalabka sida noocyadeeda kala duwan uu ugu horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada isteydyada iyo ciidamada shacabka ciidanka la yidhaaho halgankii dheeraa iyo dib u xoreyntii dheeray iyo la dagaalankii khawaariijta iyo sidii qiimaha badnaa muddadii sideeda bilood inay ahayd aan jeclahay oo dhulka dheer oo masaafada ah looga xoreeyey shabaab oo loogana loogana saaray dhibaato iyo dhaawac xoog badanna loogu geystay oo wejigii koowaad ahaa waxaan rabaa ciidamada idahayd inaan u hambaliyeeyo oon idhaaho waad mahadsantihiin dalkiinabaa difaacdeen dalkiinabaa xoreyseen diinadiina baa ilaaliseen shacabkiina baad gobonnimo usoo horseedeen shacabkiibaa gurnimadii iyo gumaysiga ka qaadeen iyo horey ha loo socdo wax yar baa haray wax yaroo haray ha la dhammaystiro yaana laga harin annagana shacab iyo dowladba diyaar baan u nahay maanta meel kasta oo soomaaliya ka mid ah oo shabaab lagula dagaalayo ama wax looga dhimaayo ama wax looga qabanayo waxay la mid tahay iyadoo baydhabo looga howlgalay la mid tahay intay dhimatay allaha u naxariisto ehlurjannadooda waa cibaado waxaa ka shaqaynaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu horeeyo shaqo uu qabto waajibaadkii uu u xil saarnaa shaqadii ugu muhiimsan iyadu yahay in dalkan dowladnimadiisi dib loo soo celiyo amnigiisi dib loo soo celiyo horumarkiisi dib loo soo celiyo halka cadowga uu leeyahay oo nolosha iyo horumarka iyo waxbarashada iyo cibaadada iyo beerashada iyo tacbashada iyo ganacsigaba u diiday waa shabaab waa khawaariijtaas in maanta uu u soo jeesto oo wakhtigiisa geliyo oo bilo iyo ka badan uu duurka u joogo waa uga mahad celinaynaa waana ugu hambalyeynaynaa guur baa gaartay horeha loo socdo taageeradaas muhiimka ahaana la garab taagannahay annagana dowlad ahaan koonfur galbeed waxaan diyaar u nahay oon la fadhinaa oon sugaynaa wejigii labaad hadduu ilaahay yidhaaho sida hadda baan u bilownay inaan usii bilaabi doonno oo aanan joojinayn inay shaqadaas socon doonto waxaan kaloo rabaa inaan inta uga hambalyeeyo uga mahad celiyo ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ee degmada qoryooley oo shalay taariikh fiican oo cashir ah u dhigay khawaariijta oo soo weerartay degmada qoryooley si fiicanna maxay ahaydee waxaysan la soo noqon ku sameeyeen horey u socda meel walbay ciidamada joogaan iyo shacab gacmaha hala isqabsado dowladnimo iyo gobonnimo iyo nasabnimo iyo horumar iyo magac soomaaliyeed sheegashadiis kama horeysa shabaab lama bixin maanta inta uu shabaab joogo oo hooyada aadan u tegi karin oo jid aadan mari karin oo ganacsi aad samayn karin oo wax kale aadan qaban karin oo cibaadada isu diiday wax horumar iyo gobonnimahu yaalla male wax soomaalinimahu jirtana male marka waxaan leeyahay hore u socdo aada iyo aada umahadsantihiin ciidamada qalabka sida waa in garab taagannahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mahadsan yahay inuu waktigiisa iyo shaqadiisa uu boqolkiiba lixdan uu ka dhigo xoreynta dalkan iyo la dagaalanka khawaariijta waa ku mahadsan yahay madaxweyne waa ku garab taagannahay ciidamada qalabka sida sidaas oo kale waa garab taagannahay nin walba oo soomaali ah oo waxgaranayo oo dameerle oo aqlilena waxaa laga rabaa intaasay ka badan buu inuu fuliyo meel walba ay joogtana uu u diyaargaroobo sidii waxaan laysaga xoreyn lahaa ganacsatada inay waktigooda ugu barangeliyaan xoreynta shabaab ganacsi ma jiraayo hadduu shabaab joogo waa ogtihin waxbarasho ma jirayso xoog ma jiraayo xoolana ma jiraayaan marka sidaas darteeda dadka soomaaliyeed maanta midnimo midnimadaas oo u baahan inay la midoobo sidii shabaab loo xoreyn lahaa fariintayda ku aaday shabaabka iyo la dagaalanka khawaariijta kaas weeye runtii aada iyo aada u mahadsantihiin madaxdan meesha munaasabadan xarigjarka laanta bangiga dhexe ee baydhaba kasoo qayb gashay waxaan sidaasoo kale u mahad celinayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe iyo tiimka dhan ee shaqaalaha bankiga dhexe ee waktiga badan ayagana inta joogay aadna uga shaqeeyey inay noqoto laantan inay furanto quruxda badan ayagana aada ugu mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qiimaha dambe ee barnaamijka ayuu isu soo gaarnay dhegeystayaal markaan haddii aynu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa dhowaan uu ku wajahan yahay doomada maxaas ee gobolka hiiraan halkaasi gaaray sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan ku ah si ujeedkoodu uu yahay in ay qayb ka qaataan wejiga labaad dagaalka dagaalamayaasha al-shabaaba suulinta madaxweynaha iyo sidoo kale diyaargarowga dagaalka ayaa si weyn kala socda degmada maxaas mas-uuliyiinta gaaray degmada maxaas waxaa ka mid ah gudoomiyii hore ee gobolka hiiraan cali jeyd islaan isagoo halkaasi warbaahinta faraha maantay ayaa waxaa uu faahfaahin ka bixiyey sida ay ugu diyaargaroobeen wejiga labaad dagaalka dhaqanyaasha al-shabaab iyo sidoo kale sida ay doonayaan in madaxweynaha ay dankooda ay kala qayb kala qayb qaataan dagaalka dagaalka ku ahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يلا
الله سبحانه وتعالى يا مهدو سمع. shan daqiiqo toddoba daqiiqo waa annaga waxaan safar uga nimid magaalada Toddoba.
beledweyne
intuu saaran yahay sida naloo soo dhoweeyey iyo farxadda iyo raaraynta ka muuqata dadka reer maxaaseed degmada maxaas waa uga mahad celinaynaa mahadcelinta haddaan intaa uga gudbo sida horeba loo sheegay halkan waxaa iman doona madaxweynaha soomaaliya isagoo u iman doona dabcan eh, problemka hadda soomaaliya ka jira ama ha noqdo dabcan midka cadowga ama ha noqdo mid siyaasadeed ama siday doonto ha noqoto inuu xallilo oo xal u helo inuu u iman doonana waa waa waa filayaa taa haddaan intaa uga gudbo maanta iyo maalin ka horraysa iyo maalin kasta waxa ay si gaara xusid ugu mudan yihiin dadka degmada maxaas mar kasta hadday ahayd marxaladdii colaadda oo xabadda la ridayo ahayd iyo hadday tahay marxalad siyaasadeed iyo hadday tahay marxalad kastoo timaada waxay ka duwan yihiin degmooyinka kale marka adeeg aad uga duwan yihiin waa dad aad organaysi wan organaysan u ah oo isugu duwan oo aad mooddo inay ka abaabulan yihiin degmooyinka kale ee gobolka ama gobollada aan idhaahde sorry waxaan rabaa marka beri baa waxaa la yidhi gabar baa waxay tiri waxaan doonayaa inaan noqdo gabadha ugu wanaagsan mujtamaca waana berigii wax waliba hadli jireen berigii wax waliba hadli jireen waay sida la sheegay nin odayaha wuxuu ku yidhi haddaad doonayso gabadha wakhtiga ugu wacan inaad noqoto waxaa lagaa doonayaa toban mi- toban xabbo oo tin libaax ah gasta libaaxa madaxa kaga tahay inaad toban xabbo ka kento gabadhii waxay samaysay libaaxii bay neef ariya isagoo bannaanka taagan u teg inta qaatuu la dhaqaaqay maalintii dambe waa u tuurtay meeshiisuu ku laystay maalintii dambe waa u tuurtay ilaa ay timihiisa saa gacanta ku jiraan uu u taagay لاعب عندما شاهد تصعد حفظه ما لك جول مركي مراها حرار يا كل ميت ayaa tobanka xabood timaha ay ka goosatay midaaci taasi waxay ku tusaysaa wax kastoo la wada yeesho wax kastoo la wada yeesho yacni in la wada difaacan karayo ayay taas ku tusanaysaa ama waxay ku tusinaysaa haddii qof kastoo aadamiya ama mujtamac kastoo meel ku nool waxa ay tabayaan ama konseynka ay qabaan haddii laga bi'iyo adeega bulsho inuu diyaar ka yahay waxaan u jeedaa marka dadka statekan ku nool ama labadan gobol ku nool duruufo badanoo ku hareeraysani waa jiraan ma dhicin intii aan joogay berigii hore aan gobolkaa hiiraan joogay hal mashruuc oo la taaban karayo saa loo taaban karayo oo la tuuji karayo oo ama ha noqoto lacagaha deymanka ah ee soomaaliya la siinayo mashaariicda la siinayo ama kuwa deeqaha ah ha noqotee may dhicin waxaad og tihiin in la dhagax dhigay garoonka degmada maxaaseed in garoon laga dhagax dhigay waxaad ogtihi inuusan dhismin garoonkii meesha u weecdayna dee duul igama dhiga yidhi daadinkuba waad maqasheen waad ogtihiin meesha garoonkii aaday mar haddaan wax loo siman yahay aysan jirin dama dhici doonto in raalli la wada ahaadaana ma dhici doonto soomaaliya waa cadad la isku daray siyaasadduna waa cadad la ysku daray dalka soomaaliyana waa degmooyin iyo gobollo dowladnimada dadka inay ka dhexayso ayaa lagu wada ilaashan karaa waxa qof leeyahay qof ilaalin kartaa uma jirto waxa badan ee qaldan ee dalkan ka qaldan ilaahay baa sixi kara laakiin aragti saliimaha lagu sixi karaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan mar labaad u mahad celinayaa dadka ku nool degmada maxaaseed waxaanan u ballan qaadi doonaa haddii alla idmo inaanan dayici doonin inta tabartaydu la eg tahay waa igu ballan ilaahay
واسلمامه عداله واسلمامه